magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle waxaa xalay lagu qabtay munaasabadda dabaaldegga sanad guuridii sagaalaad markii dhidibada loo taagay hirshabeelle munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha hirshabeelle mudane cali guudlaawi xuseen madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle mudane yuusuf axmed hagar dabageed ra-iisul wasaare hore dalka mudane cali maxamed geedi labada gole ee baarlamaanka soomaaliya wasiiro ka tirsan federaalka golaha xildhibaanada iyo wasiirada hirshabeelle fanaaniin bulshada ku nool jowhar iyo marti sharaf kale munaasabada ayaa waxaa hadallo ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cismaan maxamed mukhtaar baarey anigoo ku hadlaaya magaca toddoba iyo labaatanka xubnood ee golaha deegaanka magaca afarta xaafadood guddoomiyaashooda iyo dhammaan shacabka reer jowhar gaar ahaan shacabka caasimadda dawladda hirshabeelle waxaan leeyahay soo dhowaada jowhar ku soo dhowaada caasimadda dawladda hirshabeelle adduunya joor ka joog aakirna janno aada u mahadsantihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle cabdi daahir guure karoore ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda
inta timaado oo marwalba soo ajiibtana waxaan leeyahay caawa anigoo mataqaanaa bulshadan ka wakiila waa idiin mahad celinayaa insha allah sidaad u aqbasheen asimaadda isteedku soo jeediyo oo madaxweynuhu idiin soo diray ilaahay waa ku mahadsantihiin odayaasha dhaqanka oo halkaan ka hadlayna fariinta ay direen waxaan rabaa dhaqanka hirshabeelle inay wada qaato
dhanka kale waxaa munaasabadda ka hadlay senatar fartuun karaama oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka salaan kadib waxaan rabaa inaan bogaadiyo mashaariicda iyo horumarka ka socda dowladda hirshabeelle oo maanta markii aan eelaboorka ka soo degnay madaxweynaha hirshabeelle asagoo na horkacaaya na soo wada marsiiyey runtii intaan filayna iyo in ka badan galabta waa soo aragnay annagoo ah reer hirshabeelle dadka reereeray u kala baxaan annagoo reer hirshabeelle ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in isteedkeenna oo aan ku midaysannahay mashaariicda intaas leeg ay ka socoto ayagoo ilaahay nagu manaystay meel ama deegaan meesha ugu qiimaha badneed isteyd leh bad iyo webi oo ay tahay waxaan ilaahay uga mahad celinno marka hore horumarka socda iyo dhulkoo ilaahay nagu waxaan uga mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala aayad qur-aan ah waxay aayad qur-aan ah waxay leedahay lain shakartum la'asiidannakum oo micnaheedu ay tahay haddii aad mahad celisaan mootaan la'asiidannakum xadiidaa wuxuu leeyahay man laa yashkuru innaasa laa yashkuru illaah marka dadkii horumarkan iyo quruxdan hormuudka noogu ahaa inaan u mahad celinno oo aan ku dadaadinno oo aan garabkooda ku istaagno qof walbana doorka uu hirshabeelle ka mudan yahay in uu ku aado ciddii duco inay u ducayso maamulka iyo madaxweynaha inay ku tilmaato ciddii carab iyo maaragta garab istaag kale ay kartana inay kula garab istaagto annaga haddaanahay reer hirshabeelle waxaan ku dabafeelsannahay madaxweynaheena qiimaha badan leh oo run ahaantii hirshabeelle oo duruufo badan ku hareeraysan tahay oo aan ognahay inay tahay seed curdun ah heerkaan soo gaarsiiye oo bilicdaan u yeelay waxaan rajaynayaa taayitalka sidiisa oo balaayo loo baahan yahay waaye nafcigiisa iyo dhibkiisa dhibkiisaa badan marka in aan maaragtay madaxda aanan dhib kale ugu darin aan aflagaado ugu darin oo aan maaragtay ku garab istaagno hiil iyo rooga aan la garab istaagno intaasaan soo jeedin lahay waxaan filaa in la yaro caajisay
ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali guudlaawe xuseen isagoo hambalyo u diray ka qaybgalayaasha xafladda wuxuuna ka warbixiyey mashaariicda horumarineed ee ka socda hirshabeelle sanad guuradii ka soo wareegtay aas-aaskii hirshabeelle ee sagaalaad meel walba ay adduunka ka joogaan hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leh runtii waan u mahad celinayaa guud ahaan ummadda hirshabeelle baraaruga ka muuqda ee sanadba sanadka ka dambeeya munaasabadaha midda midda kaleenteed ay ka wanaagsan tahay oo adduunka guud ahaan ka wada dhacaayo waxaa leehay ummadda hirshabeelle waa ummad dowlad jecele hambaliyo hambaliyo ayaan leehay waana bogaadina arrintii baraarugiinna iyo isku duubnidiinna waxaan u mahad celinayaa ciidamanada federaalka hadday senator yihiin iyo hadday golo shacab yihiin mar waliba oon u yeerno iyo mar waliba ee xaflad la dhigaayo amba xaalad ay ku soo kororto dowladda hirshabeelle saad noo garab taagantihin runtii waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad aad iyo aadaadna u mahadsantihiin waxaan qirayaa loo dhaganagushihiin insha allah anukuna waa idiin dhaganaglaa doonaa haddii ilaah taalle ka noqdo waa guud ahaan waa isu hambalyaynaynaa mashaariicda iyo howlaha socdood indhihiina ku aragteen midda hore loo xirigi jara waa hortiin loo xirigi jaraa ka badan midda socotaad aragteen runtii guud ahaan waxaad aragteenna waa caasimadii degmada jowar aad aragteen degmo kasta ee hirshabeellaha sidaanay mashaariicda uga socotaa hadday waddo tahay iyo hadday isbitaal tahay iyo hadday xafiis maamulku ku shaqayhayo tahay runtii iguna badan goobaha waxbarashada sanadkan boqolaalay dhaafeen goobaha waxbarashada ee hirshabelle laga dhaqangeliyey ee ilmaha ardada ay wax ku barahayaan waxay dhaafeen boqolaal runtii guud ahaan hadday tahay waddooyinkii hadday tahay muxuu ahaay isbitaaladii hadday tahay goobihii bulshada loogu shaqaynayo nooc waliba leh mashaariic aad u ballaaran ayaa ka socoto waa isugu hambalyaynaynaa cid kastee gacan ka geysatana waa ku ammaanayaa munaasabadan ayaa ahayd tii sagaalaad markii dhidibada loo taagay hirshabeelle tan iyo sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii